wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka cawayska washington qodobadaan idinku hayo toddobaadkan waxaa ka mid ah silsiladda dhalanteed dhalintu marka ay tahriibaan waxaa murugo badan la kulma waalidkood iyo xitaa gayaankii mustaqbalka ka naawilayey ifku waa dharaare yaa la xudkeeyey dhigi bilihiiyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuuniha i dambeeye biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd dhabankaygii doorsoon irbadu waan ka dhuubnahay qaybta dambe ee barnaamijkana waxaan idinku hayaa
qiiro waalan waalan waalan baa ninka ku dhacda wuu seexan waayey shaqadii fasax buu ka waayey timuhu iska xiiray wuu wareeray wuu soo dhoofay waa fanaanadeena qaaliga ah hibe maxamed hudoon hibe nuuroon caawa idinka hayo waraysi xiisale waa caawa iyo cawayska washington bilaabo qayb kale oo ka mid ah silsilada hadhalanteed ubadku marka uu tahriibo waxaa murugo badan la kulmaa waalidkood iyo xitaa gayaankii mustaqbalka ka naawilayey toddobaadkanna waxaad maqli doontaan sugaana kala duwan oo ay dareenkooda ku cabirayaan waxaan idinku wareejinayaa ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey
kusoo dhawaada silsiladeenii dhalanteed toddobaadkii hore waxaa sheekadu ay noo joogtay iyada oo la helayo suugaan kala duwan oo ka hadlaysa dhalinyaro tahriibtay iyo waalidkooda kuwaas oo sawir ka bixinaya badda iyo waayaha ay ku sugan yihiin waxaa intaas dheeraa in dhalinyarada lafteedu ay geeri soo sheegeen haddaba toddobaadkanna waxaa sare u kacay murugada laga qabo dhacdooyinka noocan ah aan ku bilowne mid ka mid a waalidka uu ubadkoodu doonta saaraa ayaa maanso daran leh soo tirisay waa tan leyle cali faarax curadkaygii dheegow anoo kugu dhadhabayo dhinacaaga joogo ha dhicin ha jabinlaad iga dhaaftay sheedood dhuumaa la socotee maxaad iiga dheeraan dhammow ii cidlaysood hooyo dhabarka ii jabin maxaa kaa dhaqaajee kaa diray dhulkeennii bal maxaa ku dhoofshee dhalandhool harraad iyo ku dhex dhigay masiibada ifku waa dharaare yaa la xudkeeyey dhigi bilihiiyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuuniha i dambeeye biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd dhabankaygii doorsoon irbadu waan ka dhuubnahay laki aadan yuusuf oo dhaan wadda ama reerkii u doontay biyo ayaa maqashay in cabdi oo ay sheeko wadaag ahaayeen uu tahriibay hase ahaatee way u garaabaysaa in uu tahriibo iyada oo leh aniga laftayda ayaa ka daba socda talo maxaa iyana ku kalifaya dhaan baan wadaa aan meel dheer ka keeno aan dharaaro soo waday habeengeli dhexaadana aan lasii dhutinaye iga keena dhiganaha runta aan ku dhaafe dhame cali ileeyow cabdigaa dhaqaaqee badda dhumucda weynliyo mawjaduhu ku dheeleen waan kaa dhammaan duni kala soo dhex baxayo ragba aan ka dhuunyaday een dhowran jiray abi dhowr saniyo dheeraad ayaan dheeg daraaddii qorax iyo hadh iyo dheged jacaylkiisa dhumucda leh u dhex jiifikaynto dhurwaayada gurdamiyo dhidar iyo dhidar ii dhawaaqeen daaxaansad iyo samir ka dhaadhiciyo maankoo aan u dhuubtay awgii isna imaba dhaamina sideeduu dhirbaaxada caashiqu ku dhaafee dhaqaaluu la ciilaa waalidkii isaga dhalay markoy markuu dhaafay goortuu dhiganayay barashada ayay dhamac ka iibsheen orodoo dhaqaaqoo iska dhereg amaba dhimo ayay ugu dhawaaqeen markuu yidhi dhulkaygaan shaqo dhowra oo wacan dhowaanahan ka helayaa garoo dhoomihiisii waxaa dhaawac uga furay nin dhergoo dhulkaba cunay faylkiisii dhaafdhaaf mid yaroon aqoon dhigan imtixaanka uga dhuri dheegniyo tab dhimashada maankiisa dhugayoo go-aan gaa dhibaato ah umulkhayr xaashi daa'uud ayaa iyana tidhi cabdi laftiisa ayaan jawaab ka haya tolo muxuu soo sheegay wuxuu yidhi dhibanihii dhammahaada soo faray dhudi hooyadayay tii layga dheegee kuwa dhiiga qaadiyo xilka lagu dhex beeraay dhabarkaadi saartee dhamma iigu heestiyo dhuunigaad ka soontee dartay uga dhaqaaqdiyo horaadkii aan dhaadhiye ma hilmaamin dheegaad dhaxanta iga saartee inaan kaa dhaqaaqo tahriib dheefu doontiiyo waxa keenay dhaawaca dhagarqabaha jaan ee abtirsiin ku dhaatee dhulkaygii ka taliyiyo dhoohane dadkaygaa hidahoodii dhaafee ka dhaqaaqay diintiyo kuwa duunyo dhaafee siigadu ku dhabatee dhuunigoodu qaad yahay waxa keenay dhaawaca qurbajoogka dhaladkee bulshadaydu dheeftiiya u horeysay dhiigee dhex yar loo aroosee magaciisu dheer yahay hooyaday dhammaysay meelna kuguma dhaafo qadar lagama dhuuntee dhaayahaaguyoy qoyin ilmadu yaanay dhibig oo dhan wadka waan u dhalanee inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahriib u joog yihiin haddana qaar dhulkooda ku qanacsan ayaa jira sida mustafe cabdulaahi xirsi oo ku magac dheer muskalay cabdi iyo dhigiisow afar baa dhagxumo iyo dhawaaqaan habbooneen dhiilaha ku korisa dhudi hooyadaa iyo diintaan ku dhalan iyo dhaqanka iyo afkii iyo ciid iyo dhulkeenni inkastoon dhalaaruhu haddii ay dhammaadaan ruuxna aanu dhaafayn dhimashana xal loo hayn barbaar dhaadi weydaa iyagu waa dhibanayaal haddaad dhimato wow ciil haddaad dhoofto wow ceeb aniguba dhulkaygaan dhibla-aan ku joogaa dhinacyada hargeysaan dhaayaha ku doojaa dhalanteedku ima hodo anoo dhayda geel iyo dhafaruurta helaye ma wax loo dhigaa jira xidhidada isdhaafee wadnaha dhiigga siiyuu dhulka hooyo koriyo dhaxalkaygii weeyaan dhegaystayaal intaas waxay naga eeg silsiladii dhalanteed maansooyinkan oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haatanse aan dib idinku celiya caashe ibraahin aadan caashe xuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii caweyska washington
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa caawa barnaamijka caweyska washington marti ku ah fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed hibe maxamed hudoon hibe nuura hibe waxay toddobaadkan nagu soo booqatay xarunta v o a ee magaalada tan washington waraysi dheer oo aan la yeeshay ayaan caawa qayb ka mid ah idinka dhadhansiinaya hibe maxamed hudoon hibe nuur oo ku faraxsannahay inaad nagu soo booqato istuudiyaha laanta afka soomaaliga v o a adigoo ah fanaanad weynu caana si weyn loo jecel yahay laanta afka soomaaliga v o eda dadka joogaana ay si weyn kuu jecel yihiin oo qaarkood aad sooba wada shaqayseen marka mar kale soo dhawow hibe maxamed aad baad umahadsantahay casha cuud waana kaa guddoomay soo dhaweynta qiimaha badan leh marka ugu horeysa intaanan sheekooyinka u gelin hibe bal waxaad naga warantaa booqashadaadan aad ku timid washington iyo virginia iyo agagaarkeeda booqashadanoo ku yimi waxa weeyaan muddo dheer ayaa waxaa laygu lahaa washington layga marti qaadaya kaalay kaalay maantay u dhacday waa gartay mar kale soo dhawow ku faraxsannahay hibe maxamed inaad nagu soo booqato magaaladan weyn ee soomaalidana ay degan tahay inkastoo magaalada ka timid aanay la dad ahayn tirada marka la fiiriyo hib waxaa tahay qof fanaanad oo caana muddo dheerna fanka kusoo jirtay heerar badan fanka soomaalida uu soo marayna goobjoog usoo ahaa bal waxaad ka warantaa fanka heerkaad ku bilowday siduu u ekaa fanka anigu heerkan ku bilaabay wuxuu ekaa markii soomaalidu ay baxday ee tiyaatarka dhisatay ee adduunyadoo dhan safar loo tegayey ayaan anu ku soo biiray markaan bil joogay waxaan tegey anigoon weli imtixaankii ka bixin waxaan tegay china haddana waxaan tegay bulgaria haddana waxaan tegay suudan haddana waxaan tegay tanzania marka fanaaniintii tiyaatarka kusoo beegantay baan ka mid ahaa nasiibkaa heshay ha markii aynu tiyaatar yeelanay internationala iyaan adduunyadana ku xidhanay waa gartay marka anigu kuwa nasiibkaa helay baan ka mid ahaa marka safaradaas iyo tiyaatarka maxaa isku xidhay waxaa isku xidhayey festifaalada laga carsimeeyo fanaaniinta kuwa afrika kuwa carabta kuwa maaragtay eshiyaanka dowlado badan baa munaasabadaha dowladaha dhalashadooda ayaa lanaga casumi jiray islamarkaa madaxdeennana laga casumi jiray sababahaasaan ku bixi jiray sida badan waa gartay marka xilligaas waxaa muuqatay hibi inaad ahayd qof aada u da-yar marka muuqaaladaada xilligaas la dubo marka la fiiriyo gabar yar oo markaasun waa kuwa noocan idhaahno foodleyda caashay welibaan kugu sii kordhiyay kuwa la duubay waa saddex iyo siddeetanadii ee kuwan ka sii yaraa ee markii aan bilaabay ee toddobiyo lixdankii aan kugu daro faalladayda afar iyo toban jir baan ku bilaabay laakiin markii imtixaanka layga qaadayay maadaama aan jismi weyn lahaa dherar iyo laxaad waxaan idhi toddoba iyo toban jir baan ahay ilaa waxaad qalqaalsanaysa inaan lagu diidin haa ilaa maanta laakiin dokumentigayga tii ilaa baasaboorkii baan isku dhiibay tii baa ku qoran dhowrka sano igu saayiidkahay hibo waxaad moodaa xilligaas in dadku ay da-da inay badsadaan ay raadin jireen ay aada u rabi jireen laakiin muddooyinkan dambena waxaa muuqata in dadka da-da in laga jaro inay rabaan aada iyo aada waqtiga isbedelay waqtiga isbedelo hadda waxaad arkaysaa qof weyn hebel yare la odhanaya ama heblaayo yar laakiin marka anagu afar iyo toban jiro ku soo galla iyo labaatan jiro iyo siddeed iyo toban jiro qofna heblaayo yaray lama odhan jirin waa gartay qof walba magaciisa loogu yeeri haa yaray maba jirinba ay waa la wada weynaa haa waa la wada weynaa malaha yaraanta lagu qaangaari jiray xilligaas haa yaraanta lagu qaangaari jiray oo caqli lagu yeelan jiray aadiyaad waa tahay mar kale soo dhawow heeso badan baad qaaday oo dalka iyo dadkaba ka hadlaaya heesahaaga wadaniga way badan yihiin kuwa jacaylkaad qaada way badan yihiin oo dhammaantood ka tarjumayeen xaaladaha bulshada ay ku sugan yihiin tusaale kale markaan soo qaato waxaan jeclaa bal inaad noogu bilowda inkastoo waraysiyo badanna hore lagula yeeshay idaacaddan v o ed ay kula yeelatay laakiin kuwaan sida gaarka u raba inaan waraysigan ku xusno waxaa ka mid a heesta kaftan oo kale oo dad badan ay siyaabo kala duwan u fasiraan bal waxaan rabaa heestaasi qisooyinka ama qisada ay ku fadhido dhabta ah ilaan adaa qaado ogaa halkii lagu sameynaya baad ogay waa run bal inaad dadka u sharaxdo qisadaasi waxay ahayd horena horena waan u sheegay waan uga sheekeeye laakiin fiyahoda weli ugamaan sheekayn gabadh waxay ahayd ninkeedu ku maqan yahay carabta ilaa saddex caruur ay ka dhalaysana uu carabta ku maqnaa marka abwaan weyn allaha u naxariisto yuusuf aadan allaale la odhan jiray ayaa gabadha xigto u ahayd adoo raalliya saddex caruura ka dhala dhalaysa maxaad ula jeedaa imaanay wuu noqonay imaanaya uu noqonaya haa waa gartay marka yuusuf xawaalada keliya markaa jirtaa waxay ahayd lacag laysugu soo diro jirdo xuseen waa gartay waa dhifooradii haye marka jirdo xuseen baa lacagta loogu soo diri jiray yuusuf baa u qaadi jiray oo dee adarays laho nin caanoo la garanaya ah oo la aaminayo haahe haye yuusufna gabadha qaraabo dhow bay ahaayeen maalintii dambe wuxuu yuusuf gabadhii waxaan lacagtii u geeyaba waxay tihi aniga lacag dambe iima keeni kartid maxaa dhacay buu yuusuf ku yidhi waxay tidhi ninkani haddii anigu nin baan u baahnay lacag maan guursanne ama hay kaxeeyo oo ciqaamad ha iisoo sameeyo dee ama ha iska kayfaso caddaan ba caddaan waa gartay yuusuf wuu yaaba wuu maslixayo way diiday ninkiiba xaaladii sidii loogu sheegay ninkuna gabadhiisa aad buu u jeclaa wuxuu yidhi waan dadaalayaa yuusuf isla markiiba heestan uu sameeyey yuusufka marka waa waa mu'alif waa yuusuf aadan meer yuusuf aadan allaale haa haye waa cismaan askari walaalkii lacagtan isagaa soo qaadi jiray isagaa u soo qaadi jiray gabadhana qaraabay marka waa markhaatigii koobaad waa markhaatigii koobaad waa gar isagaa fanaaninta dareenkaa kicisa dareenkiibaa kiciyey halkay ka hadlaysa gabadhu waxaa loo baahanyo qoto dheer inay tahay markiiba tixdanaa kusoo dhacday haye kaftan baa jacayl qaba kulankaa u xididaa murtibaasa kicisa intaad keen adduunyiyo kordhi maalis leedahay kaxbaanahayo ma ogtahay waa gartay marka isla markii haddana wuxuu maskaxdiisa ku soo dhacday inaan anigu qaado waa gartay intuuna anigaba ii sheegin buu igu saleeyay aniga haye cabdikariim jiir cabdikariim faarax qaari oo laxanka sameeyena isla markii buu doontay lacagtii weli wuu hayaa gabadhi way diiday ma qaadanaya tiri ma qaadanayay tidhi haye way i yimaadeen marka waxaa layidhi heestan adaa lagu gartay inaad qaado heesta sida baan ku qaadnay gabadhii heesta markaa heesta cajalad baa laysugu diri jiray halka iminka maaragtay waxyaalahan kale la isticmaalay inta la duubo baqshad lagu ridaa qof sii baxay loo dhiibi jiray may boostaa baa la dhigi jiray boosteena si fiican u shaqaynaysa waaw tuulo kasta haddii laga diro boosteena way tegi jirtay markaas gabadhii heestii markaan qaadayba way dirtay ninki bay u dirtay intaad kala duuyo kordhi
seexan waay shaqadii fasax buu ka waayay timuhu iska xiiray wuu wareeray wuu soo dhoofay haye wuu yimi gabadhii ciqaamad ilaahay baa u fududeeyey buu keenay wuuna ka haystay waa garta waa halkaajaxaasa markay heestaas ay leedahay intaad keen adduuniyo kordhi maalis leedahay kax baan haye moog tahay ku kaynaantii tacabire markaan laba kuf keeno kaftamaayo eegaba kaydaystarirtaan ku ududaayo moog tahay waa dareen badan waaw waa garta marka fanaanka abwaanka heesta sameeye yuusuf aadan markii erayada uu go-aansaday inuu sameeyo waxaad ii sheegtay inuu markiiba asoon ka labalabayn siduu igu yidhi markiiba adaan kuu gartay buu yidhi muxuu la jeeday wuxuu ula jeeday wuxuu aan uisi fasiray ama wareysayaal lagu waraystay buu ku fasiray waxay ku fiican tahay buu yidhi hibo inay xaas wanaagsan noqoto oo maaragtay masajkaa gudbiso gabadha ka gudbiso waaw waa sida muuqata hiba inta badan heesahaaga marka la dhegaysto aniga qudhayda anaan weligay ku arag oo si toosa sida haddaan kuu fadhiyo gacantayda kuu gaarayso aan kuu arag baan heesahaaga aada u jeclaa waxyaabaha ugu horeeya ee number one ka noqday kaalinta koobaad ka galay ina heesahaaga jeclaadan waxay ahayd fariimaha heesahaaga ku jira oo mid la tuuraba heesahaaga male markaad heestaada lasoo qaadaba waxaa muuqanaysa aada moodaa in adiga kaa hadlayso marka marka waa heesaha abwaanintaas wadhana wanaagsanaa ee soomaaliyeed ay ku dooreen ama ay kula caashaqeen kolleyba iyagaa ogo qofka iyo heesta iyo eryada u qalmo iyo codka u qalmo way garanayeen waxaad markaa ka warantaa heestaas marka la qaaday kadib maxaa dhacay magaaladii oo dhan bay gashaan la yidhi heestaasi oo xaaladii markaa jirtay ka oo dhan tarjumaysa.
bay bedeshay hayo marka waa laysku diri jirayoo maaragtay waa laiska wada daba raacay heestaasi mudday waddanka gelgelaysa gabadhii inay hadasho rabtaba taasun bay taa unbay diri jirtay Waa gartay.
tariikh furmay bay noqotay ilaan naag bay u najaxday aye waana runtii in badan way ku ku najaxeen marka hiba waxaad ka warantaa xaaladaas waxay ahayd sanadku waa horta sanadku afar iyo siddeetan waa gartay maanta waxaan maraynaa laba kun lix iyo toban xilligaa malaha waxaad moodaa in dhoofka sida hadda uu u jiro ama soomaalida u kala maqan tahayna xilligaa loo kala maqnayn maya laba marxaladood baa kala jiray markaa marxaladii carabta la tegi jirayd oo nafteedu way tiro badnayd aad bay u badnayd haddana marxaladan yurub iyo ameerikaa soo baxday markii dalkeennu burburay waa gartay laakiin de marxaladaa lamana tahriibi jirin lamana balamooli jirin fiisa la qaadan jiray oo la shaqo tegi jiray haye hadda laakiin markaad fiiriso heestaadii kaftan waxaa laga yaabaa een, haddii sideetamaadkii dumarkii soomaalida ay heestaa adeegsan jireen in weli ay dhici karto xilligan hadda la joogo laba kun lix iyo tobanka la marayo in dumar fara badan oo qaarkood iyaga oo wadankii jooga oo ama nin dibadda jooga inta lagu daro oo loo guuriyo laga yaabo inay sanooyin qaadato intii qofka laga soo dhoofinayey oo ilaa iyo hadda ay aad moodina heestaadii taagan tahay oo marka qofka uu hadda uu soo hadal qaado heesta kaftan oo kale.
ilaa haddadan ay adeegsadaan soo noqo iyo kaftanba soo noqo adoo nabada haa way isku yidhaahdaan labadii maaragtay email isku diraysaa ee kale tirtaaba soo soo noqo adoo noqo
heestaasi soo noqo adoo nabada iyo codkaasi macaan ee dhegihiina ku soo dhacaya ee hibe maxamed ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa toddobaadka dambe haddii aad laydmo waxa ay hibo sheekada nooga bilaabi doontaa heestan soo noqo adoo nabada oo weliba aniga xaggayga ah hees ay hibo leedahay oo ay qaado tii u horraysay ee dhegahayga ku soo dhacda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya
Sono